xanuuno ay ka mid yihiin duumada iyo diifowga ayaa waxa uu ka dilaacay tuulada bayaxaab oo hoos timaada degmada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe iyadoona ay la ildaran yihiin dadka ku nool tuuladaasi mar aan qadka teleefoonka ku waraystay nuux aadan oo ah gudoomiyaha tuulada ayaa ii sheegay in xaaladaha caafimaad daro ee ka jira bayaxaab ay sababeen fatahaadaha webiga shabeelle cuduradana ay soo riteen haweenka iyo carruurta ku nool tuuladaasi tuulada maanta waxaa soo jirtay dhibaatooyin fara badanaa jiray fatahaadaha wax badan ay saameeyaan wax badan ay keenaan cuduro kala duwan marka waasidhintaa dadka hadda malaari iyo tiiboyaga iyaa hadda ilmaha iyo habeenka aad iyo aad dhibaatada jirta awala ugu horeysa malaariyada iyo tiiboga hadda ka jirta madaxayo cudurahaas waxay ka bilaabahayaan halka tiibow maskaxduu geersiinaa marka dadkaas in loo helo in horta alalan goob caafimaad oo dadka in lagu dameeyo inta magaalada la gaarin in lala sameeyo aad iyo aad baahida ugu horeysa waay hadda dadka xanuunsan waxay daawa aan soo jirnaa magaalada farmashooyinka ama isbitaalaha lagu soo doonaa oo jawar jiraan waa jiraa ilmi iyo dad waaweyn oo aska xanuunsan oo dhibaatadaas darteeda hadda malaariyada oo qaarkooda maskaxda ay dadna ma arkaysa si fiican waalwaasha u jirto hataa madax xanuun aad hadda niyaa dadka qaarkeed hadda maskaxday ka taaqutay waxay mareysaa inay dadka qaarkood ay waalwaashay ma arkaysa dadka inay jinu ku kacay amala jiraysa marka baasha khatar waa muugtay haddii si fiican kaaga dambayso maskaxday waxaad karsiinaysaa maya uada markaa roob caafimaad dad lagu darabeeyo ma laha ugu dambeyn waxa uu ka codsaday wasaaradda caafimaadka hirshabeelle inay ka taageerto baahiyaha caafimaad ee ka jira bayaxaaw wasaaradda caafimaad waxaan dalbanaynaa shacabka ku nool tuulada bayaxaaw inay wax walba qabto awala aan helno caafimaad ee dadkaas lagu daaweeyo in aan helno waxaan iska taageerta haween oo iska xanuunsan oo aaneefo iska qabanayso oo haddii roobu ku fatahaan ay dhacan cataa meelahaas u martiin malaha xataa waa iska dhawaateysan waddaasna la sameeyo oo walba iska dheenaaga iskarkida ku lahaa qaarkeed isbitaalka daraada dowraan ugu dambeysay waa lala soo cararay isbitaalka la keenay marka haddii goob caafimaad meesha isbitaal laheyd waa un meesha laskaga daawilahay ma oo si kastaba ha ahaatee waxaa jiro tuulooyin dhowr ah oo ka tirsan gobolkani shabeellaha dhexe oo aan lahayn goobo caafimaad oo daryeel lagu fidiyo dadka ay soo ritaan xanuunada kala duwan ee xiliyadan ka dilaaca deegaanada dhaca jiinka webiga shabeelle